Bulshada ku nool deegaanka Xamuura oo hoos tagta degmada Xeraale ayaa codsaday in la gaarsiiyo adeegyada waxbarashada aasaasiga ah. Dadka deegaanka ayaa sheegay in carruur badan ay ka maqan yihiin fursado waxbarasho, taasoo sababtay in dhalinyaro badan ay ku barbaaraan iyagoo aanan helin aqoon dugsiyeed. Odayaasha dhaqanka iyo waalidiinta deegaanka ayaa ku baaqay in dowlad goboleedka Galmudug iyo hay'adaha samafalka ay kaalin muuqata ka qaataan sidii loo dhisi lahaa dugsiyo loona keeni lahaa macalimiin iyo agab waxbarasho. Ugu horreyn, guddoomiyaha deegaanka Xamuure ayaa sheegay in dadka deegaanka ay baahi weyn u qabaan dhanka waxbarashada maaddiga ah.
adduun maanta waxaa la joogaa casri ah adduun waxaa la joogaa qofkaan waxbarano uu meel cidlaa dee iska jooga wax uu jooga aan la arkin qofkii waxbartaana noloshiisa uu maaraynayo in ilmihiinna waxbartaan kalsoonidiinna fiicnaato hooyo walba ay ka maaranto inay bila'aadin kale wax ka sugto ilmaheeda oo waxbartay oo jaamici ah uu wax u qabto biilkeeda marashadeeda masruufkeedan uu meel saaro hooyooyinka laftoodii baa wax la barayaa ciyaalkii wax la barayaa weeligii gabdhaha loo barayaa hooyadu markay soomaaligii barato xisaabtiina barato telefoonkeeda maashiidka lagu soo qoray iyo lacagta ugu soo dhacday iyo qofkii wax u dirsanaysa bartii ka akhrisanaysa laakiin markaysa wax baran oo iyada laftooda aysa wax baran maashiidka u soo dhacay hay-ad maa la soo hadashay ma boqoshad cidlaa u soo dhacday masharaaga kuma filaa ma oga dhanka kale qaar ka mid a mas-uuliyiinta degmada Xeraale ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay garab taagan yihiin waxyaabo ay uga baahan yihiin dhanka waxbarashada dadka reer xamuurana aad baan ugu mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashadana waa gaarsiinaynaa cabashadooda waxaana rajaynaynaa in si degdega loogu soo jawaabi doono haddii lahayd insha allah xeraala hadda deegaanada ku xeeran waxaad aragtaa dhismaa ka wada socda towfiiqaa dhisma ka socdaa lajeeduu ka socdaa bismaaley buu ka socdaa dhammaantood wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa fulinaysa dadka reemiyiga iyo baana lagu dhiirigelinaya waxbarashadaas reer xamurana ayagii baa dhiiraday waa noo yeereen cabashadiinnana waa qaadaynaa insha allah haddii lahaydmo ka maamul ahaan inta aad bilowdeen waa idinkaga mahad celinaynaa marka xigtana waxaan diyaar u nahay inaan codsigiinna iyo dhawaqiinna gaarsiino dhammaan hay-adaha dawliga ah oo heer federaal iyo heer state intaba ay ugu horrayso in wasaaradda waxbarashada galmudug iyo shaqaalihida nagala joogo hadda uu guddoomiyihii waxbarashada degmada kow ka yahay iyo kormeerihii waxbarashada taasoo aan ku suuro gelinayno in int allaalihii intii suuragala ardadaasu aysan lumin maalmaha aad u astaysatay in wax loo baro waxbarashada asaasiga ahoo